في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات waxaa fasalkan uu sheekhu inooga hadlayaa inagoo ku soo dhex jirnay kitaabkii dhaaraha dhaarta uu qofku malaha ku dhaarto wax cunid ama cabbid iyo bal waxyaalihii ay keensanayso ayuu halkan inooga gelayaa xalafa idaa xalafa markuu ku dhaarto laa ya'kulu ru'uusa madaxyaal inaanu cunaynin walaa niyata lahu wax niyaahina aanay u sugnaanin xanita wuxuu ku dembaabi biru'uusin madaxyaal tubaacu laybiye waxdaha keligeed laa tayrin wa xuutin iyo wa saydin ayaga magaxyadoodii maya ilaa bibeladin beled iyo magaalo mooye tubaacu lagu iibiyey fiilixisa mufradatan ayadoo gaar ah mooyaane waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu ku dhaarto shaksi baa masalan ku dhaartay laa yaakulu ru'uusa inaanu madaxyaasha cunaynin wallahi inaanan cunaynin buu yihi madaxyaal ama madax keliya ayuu yihi ama aanan iibsanaynin wax niyo gaar ahaaneed oo uu wax gaara ula jeedaana ma jirtee madaxyaalkaasunbuu sheegay walaa niyata lahu niyo gaarahoo wax gaara uula sii jeedaana ma jirto wuxuu sheekhu dhahay xanifa biru'uusin tubaacu waxdaha waxa uu ku dembaabayaa oo dhaartii uu noqonayaa mid jebiyey ama wuxuu ka dhaartay mid cunay wuxuu noqonayaa marka uu cuno biru'uusin tubaacu waxdaha madaxyaal keligeed la iibiyo ka madaxyaashaa keligood la iibiyaana madaxa adhiga kow ka geela iyo ka loodana isna waa la iibiyaa kelidiioo sidaas ayaa mutacaaraf ahoo shay curfigu sidaas ayuu keenaya waxause sheekhu ihi laa tayrin laa biru'uusi tayrin wa xuutin wa saydin madaxyaal shimbirood iyo qaar kalluun iyo qaar ugaadheed midna ku dambaabi maayo hadduu cuno maxaa yeelay dee madaxooda oo gaara oo gaar isaga loo cuno ayaan jirin yacni gaar ayaan loo iibinin madaxa ma ama shimbiri leedahay ama kalluun leeyahay ama ugaadhi leedahay oo gaar loo iibiyo ayaan jirin marka wuxuu leeyahay sheekhu ku dembaabi maayo madaxa madaxyaha shimbiraha iyo kuwa kalluunka iyo kuwa ugaadha ilaa bibeladin tubaacu fiihi mufrada beledee iska ugaadh cuna ama iska shimbiro cunkaasahoo dee aan iyagu xoolayo wax kala lahaynoo dee madaxyaashaa shimbiraha iyo kuwa kalluunka iyo kuwa ugaadhaba gaar u iibiye mooyaane haddii meeshaasi meel gaar madaxyadaa loo iibiye ay tahay hadduu kuwaa cuno ninkii madaxyaalaha ka dhaartay waa ku dambaabaya markaa maxaa yeelay dee mar haddii ay ahalkii meeshaasi sidaa ka caado dhigteen cunideedii markaa wuu ku dambaabaya qofkii madaxyaal ka dhaartay oo dee madaxyaalkii xoolaha oo kale ayuunbay la mid noqonaysaa laa biru'uusi tayrin waxuutin wasayd ilaa bibeladin tubaacu fii mufrada iyadoo gaara lagu iibiye mooyaane waalbaydu baydkii yuxmalu waxaa lagu xambaaray calaa musaayili baa'idihi ka dhigaya ka faaruqay filxayaati nolosha wadaalika mihaalka dajaajin iyo wa nacaamatin waa digaagid iyo gorayad iyo waxamaamin laa samakin iyo wajaraadin maya waxau sheekhu yidhi nin baa wuxuu ka dhaartay inaanu beed ama ukul cunaynin wallahi inaanan ukul cunayn buu yidhi wax ka soo marayba malaa mid quruntay iyo wax loo geedhiibayba wuxuu yidhi cuni maayo oo dhaar buu ka maray haddaba kuweebuu ku dambaabi kuweebaanuusan ku dembaabaynin wuxuu idhi beedkaa uu ka dhaartay waxaa lagu xambaarayaa yuxmalu waxaa lagu xambaaray oo bimacnaa uu hadduu cuno ku dambaabaya nin dhaartiisii jebiyey uu noqonayaa calaa baydin musaayilin baa'idihi calaa musaayili baa'idihi beedka ka yimaada ee ka soo go-a ka dhigaya ee macnaha baa'idku waxa weeyaan kii dhigaya beedkani ka imanayay ka dhigaya ka ka soo go-a fil xayaati nolosha ka kaga yimaada ayuunbaa lagu xambaarayaa macnaha beed waxaa la odhanayaa uun beedka shayga dhigaya ee beedkan samaynaya isagoo nool uu ka yimaado ee shayga isagoo nool dhala beedka ayaa ayaa lagu xambaarayaa oo waa maxay waa ka dajaajiroo dee digaagidda iyadoo nool bay beedkii dhashaa wa nacaamatin gorayaduna waa la mid oo iyana beedka iyadoo nool bay dhashaa wa xamaamin xamaamkiina isna waa la mid markaa beed marka la yidhaahdo beedka waxaa lagu xambaarayaa beedkaa shayga dhigaya xayawaanka dhigaya isagoo nool ka yimaada walbaydu ukunta yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa qofka yidhaahda beed cuni maayo ee ka dhaarta calaa baydin musaayiri baa'idihi beed faaruqay baa'idkiisii calaa musaayili baa'idihi ka dhigaya mid faaruqay oo ka soo baxay fil xayaati nolosha macnahana waxaa looga jeedaa beedka noocaa ku soo baxa ee xaqiiq ahaan in u soo baxa looma jeedo oo masalan haddii masalan digaagadii oo dhimatay dee inta caloosheeda la jeexo beed laga soo saaro wuu ku dambaabi hadduu cuno ee waxaa loo jeedaa caado ahaan beedka xayawaanku isaga oo nool uu dhalo kaasunbaa lagu xambaaraya uu ku dambaabayaa laa samakin kalluunkii laa baydi samakin kalluunka beedkiisii maya wa jaraadin ayaxa kalluunkiisii maya oo isagoo qofkii beedka ka dhaartay kuwa beedkooda hadduu cuno ku dambaabi maayo maxaa yeelay waxaa la leeyahay wuxuu soo baxaa uun marka uu dhintay caloosha la jeexunbaa beedkooda lasoo saari karaa laakiin isagoo nool ayaga beed kama yimaado haddii isagoo nool caloosha laga jeexunbaa beed laga soo saari karaa ee beed ahaan uma dhalo laa samakin wajaraadin maya walaxmu hilibkii calaa nacamin baa lagu xambaari wakhaylin farda wawaxshin iyo watayrin laa samakin maya iyo washaxmi baطnin wakadaa kalishin calooshiina waa lamid wakabidin beerkii wadixaalin beeryaradii wa qalbin iyo wadnihii fil asaxi haddaan qabanno waxa uu sheekhu yidhi hilib qofka ka dhaartay idhaa wallaahi inaanan hilib afkayga gelinaynin waa hilibkee hilibka uu ku dambaabayo ee dhaartiisaasi ay noqonaysaa wuxuu yidhi qofkaas waxaa hilibkaa lagu xambaarayaa calaa nacamin calaa laxmi nacamin nicmoolayda hilibkeeda macnaha geela adhiga lo-da hilibkooda ayaa lagu xambaaray wa khaylin wa laxmi khaylin iyo dee hilibkii fardaha ila waataynu soo sheegnay farduhu inay xalaal yihiin wa waxshin wa tayrin dee wixii duurgalowga ahaa ee wuxuushta ahaa xayawaankii duurgalowga ahaa iyo shimbirihii la cunayey iyagana hilibkooda waa lagu xambaarayaa oo hadduu cuno dee wuu ku dambaabi maxaa yeelay dee magacii hilibnimo ayaa ku dhacaya markaa bacdilaaba hadduu ka dhaartay hilib oo dabeedna kuwa uu cuno wuu ku dambaabayaa nin dhaartiisii jebiyey ayuu noqonayaa laa samakin laakiin hadduu kalluun cuno ama uu ayax cuno hilibna uu ka dhaartay kuma dembaabayo maxay liannahu la yusamaa laxman fi lcurfi dee xagga curfiga hilib lama yidhaahdo oo laxman watastakhrij minhu laxman dariyan ilaahay baa ku magacaabay hilib daree haddana curfi ahaan dee kanna kalluun baa la yidhaha kan kalena hilib baa la yidhahdaa ma akaltu laxman bal samakan hilib maan cunine kalluun baan cunay ayaa luq ahaan la yidhahdaa oo masalan dee qofka yidhaha gogol ku fadhiisan maayo hadduu bannaankaa fadhiisto la odhan maayo wuu dembaabay oo dee ilaahay baa dhulkii bisaad ku magacaabay la odhan maayo macnaa qofkii ila curfigii wuxuu ahaa loo yaqaanaa waa gooshi caadiga ahayd ee tan dhulka curfi ahaan maaha wa shaxmi baطnin waxaa kaloo isna aanu ku dambaabayn qofkii hilibka ka dhaartay haddii uu cuno kaluun wa shaxmi boqolaa shaxmi baطnin caloosha xaydheedii had iyo goraala xaydhaha caloosha laga soo gooyo kuwaasna ku dambaabi maayo maxaa yeelay hilibka dee xagga magac iyo xagga sifadaba way iska khilaafsan yihin wakadaa karishin ama karshin ama kirshin calooshina ayana waa la mid oo kirshigu waa halkay maciddada insaanka ama qofka maciddo la yidhaha baa karish la yidhahdaa xoolahana wa kabidin beerki wa dixaalin beeryaradii wa qalbin fil asaxi intaasoo dhan haddii uu cuno qofkii hilibka ka dhaartay ku dambaabi maayo maxaa yeelay liannahu yasixu an yuqaala innaha laysat laxman waxaa suurtagala in la yidhaha hilib ma aha maxay tahay hadda dee waa calool iyo beer iyo beeryare iyo wadne ayaa la odhanaya markaa magaca gaarka ayay leeyihiin hilib markaa ma soo gelayaan wal asaxu asax waxa weeye tanaawuluhu inuu hilibkii soo gashan uu soo qaadanayo laxma ra'si madaxa hilibkiisi wa lisaanin carabkii wa shaxmi dahrin dhabarka xaydhiisii wa jambin iyo dhinacii wa anna shaxma adahri dhabarka baruurti xaydhiisu laa yatanaawalahu shaxmu ma soo qaadanayo ma soo gelayo xaydhii wa ana alalyata ama aliyata badhidii iyo wasanaama kuruskii laysaa shaxman walaa laxman xaydh iyo hidibtoona maaha waalalyatu laa tatanaawalu ma keensanaysa iyana sanaaman kurus walaa yatanaawaluha isna ma keensanayo wadasamu subagina yatanaawaluhumaa labadooda wuu keensan iyo wa shaxma dahrin dhabarka baruurtiisi iyo wa badin calooshii iyo wa kulli duhnin subag dhammaantii waxau sheekhu yidhi hilibkii waxaa soo gelayaa laxma ra'sin wa lisaanin madaxa hilibkiisii carabka hilibkiisii markaa idaafada carab masalan laxma ra'sin wa laxma lisaanin idaafada laxmi iyo lisaan la isu idaafaynaya waa idaafa bayaaniya laxmina huwa lisaanu ah iminka laxmi ra'sin marka la yidhaha dee lafa iyo waxbaa meeshii ku jiro ayaa ka hadhaya laakiin carabku dee hilibkii isagii lafdiisiiba ah marka wuxuu leeyahay qofkii hilib ka dhaartay hilibkii waxa soo gelayo hilibkii macnaa uu keensanayaa laxma ra'sin iyo wa lisaanin laxa hilibka madaxa iyo carabkii way soo gelayaan oo magacii hilibnimo ayaa ku rumoobaya magacii hilibnimo ayaa ku rumoobaya asaxa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya oo laguma idlaaqeeya isagoo laxma ra'sin iyo laxma lisaanin iyo baa la yidhaahdaa buu leeyahay marka qofkii asaxaasi wuxuu leeyahay qofkii ka dhaartay hilib hadduu hilib madax cuno ama carab uu cuno yacni dhaartiisii qofkaasi qof ku dambaabay ayuu noqonayaa waxaa kaluu hilibkii keensan shaxma dahrin wa janbin wa yatanaawalu laxmu hilibkii waxa kaluu keensan oo soo gelaya shaxma dahrin dhabarka dee xaydhiisii wa janbin dhinaca iyo tartarada dee xaydhooda iyo baruurtoodii hilibkii waa soo gelayaan markaa walow haba caddaatee waxaa la leeyahay waa hilib waa hilib baruuraystay uun haddii masalan uu neefku weydoobana wuu casaadaa markaa kaas iyada baruur lama odhanaye ama xaydh lama odhanaye kaasi waa hilibka wuu soo gelayaa oo hilib waa la odhanayaa taanigu wuxuu leeyahay may hilibnimo ma soo gelayaan shaxmu dahriga iyo shaxmuljanbigu ma soo gelayaan oo dee legi iyo waxaa la mid maxaa yeelay ilaahay baa yidhi xaramna calayhim shuxuumahuma ilaa maa xamarat duhuuruhumaa dee waxay markaa dhabarka baruurtiisii dee shaxmi ayaa lagu magacaabay waxaa kaluu sheekuu yidhi wala sax ana shaxma dahri dhabarka baruurtiisa la yatanaawalahu shaxmu shaxmigii iyo xaydhi ma keensanayso ma soo gelayso masalan qofkii ka dhaartay xaydhay wallahi inaanan shaxmi ama xaydh cunaynin hadduu shaxma dahri cuno yacni dhaartiisii ku dambaabi maayo bay leeyihiin oo maxaa yeelay dee shaxmu dahriga waa taynu soo tilmaanay isagu inuu baruur hilib yar shishlaaday uunuu yahaye aanu baruur ama xaydh aanu ahayn laa yatanaawalu shaxm taanigina wuxuu leeyahay waa shaxmiga uu keensanaya waxaa kaloo sheekhu yidhi waa ana alalyata ma aliyata wasanaam badhida iyo kurusku laysaa shaxman walaa laxman xaydhna maaha hilibna maaha dee waa waxaa kale dee gaarkaa waa kuruskaa iyo badhidaa weeye markaa qofkii dee hadduu shaxmi ka dhaarto ama hadduu laxmi ka dhaarto oo kurus cuno ama badhi cuno dee hadduu amateedba u helo markaa waxay leeyihiin dee ku dambaabi maayo ana alalyata wasinaama laysa shaxman walaa laxman oo hadduu ka dhaartay xaydh ama hilib u ka dhaartay labadaa hadduu cuno midnaba ku dambaabi maayo waalalyatu laa tatanaawalu sinaama waayo badhi buu ka dhaartay wuxuhi wallahi inaanan badhi cunaynin dee kuruskii waa cuni karaayo badhidii kurus ma keensanayso waalalyatu laa tatanaawalu sinaaman kurus ma keensanayso walaa yatanaawaluha kuruskina isna badhidii ma soo hadduu kurus ka dhaartay dee badhidii ma soo gelayso badhidii wuu iska cuni karaa wadasamo haddaba subagii hadduu markaa masalan subag ama dufan hadduu ka dhaartana yatanaawaluhumaa labadoodiiba wuu keensan oo badhidii iyo kuruskiiba dufanka ama subaggaasay soo gelayaan oo masalan qofka yidhi subag cuni maayo ee ka dhaartay yacni dufanka hadduu cuno badhi ama hadduu cuno kurus markaa dee wuu ku dambaabayaa oo dasamkaas iyo tanaawalhuma waxa kaluu dasamku keensadaa shaxma dahrin wa batnin ilan waa dufan iyo subag baa meeshii laga hadlayaaye xaydhii dhabarka iyo tii calooshuna waa soo gelayaan marka dufan ama subag ahaan laga hadlayo wa kullu duhnin subag dhammaantiina waa soo gelayaayo dee magacii baa ku rumoobaya magacii ayaa ku rumoobaya wa laxmu lbaqari aa lo-da hilibkeedu yatanaawalu wuxuu keensan jaamuusan nooca jaamuuska la yidhaahdo waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu ka dhaartay hilib lo-aad alla inaana hilib lo-aad cunayn buuri yatanaawalu jaamuusan nooca jaamuuska la yidhaha geesaa waaweyn le markaas wuu keensanaya hadduu hilibka jaamuuska geesaa waaweyn la cuno dee dhaartii markaa nin jebiyey buu noqonayaa waayo dee baqarka unbay ka mid tahay jaamuuska laftiisu ismulbaqar unbuu soo gelayaa walow qaala hadduu yaa mushiiran isagoo tilmaamaya ilaa xindatin dee qamadii dheh laa akulu haadihi tan cuni maayo xaniifa wuxuu ku dembaabayaa biaklihaa markuu ku cuno calaa hay-ati qaabkeeda iyadoo wa bitaxnihaa ridiqeedii wa khubsihaa iyo kimisteedii walow qaala hadduu yidha laa akulu haadihi alxinda cuni maayana xaniifa bihaa waa ku dembaabayaa madbuuqatan iyadoo la kariyey wa niyatan iyadoo qeydin wa maqliyatan iyadoo dee la solay laa bitaxiinihaa ridiqeedii mee wa sawiiqihaa iyo wa cajiinihaa koshku khubsihaa iyo kimisteedii waxau sheekhu leeyahay aad bay u balbalaadhiyaan culimmadu baabkan iyo baabkan yemiinta iyo ka dalaaqa iyo waa kuwa wuxuun ka sii daaya wax waloo dhici kariyo waxaan dhici karayn waxau sheekhu yihi hadduu ninkii markuu dhaaranayay ayaa isagoo ku farfiiqaya masalan xinto ama qabadidheh ama gelaydheh ayaa wuxu uhi laa akulu haadihi wallahi inaanan tan cunayn buuri xaniifa biakliha wuxuu ku dambaabaya hadduu cuno calaa hay-atiha iyadoo dee firigeedii ah hadduu cuno wuu ku dambaabi wa bitaxnihaa ridiqeedii haddii la ridqona uu ku cunana wuu ku dembaabi wa khubsihaa kimisteedii hadduu cunona dee wuu ku dembaabi intaasoo masaleba maxaa yeelay ishaara meeshii taalloo tan mar hadduu yidhi dee hadduu hay-adeedii ku cuniyo hadduu ridiqeedii cuniyo hadduu kimisteedii cunaba dee waa iyadii unbuu cunay hadduu yidhaahdo laakiin ismi iyo ishaaru israaciye laa akulu haadihi alxinda buu yihi qamadidan cuni maayo tan xanifa bihaa madbuuqa wuxuu ku dembaabi hadduu cuno iyadoo karsan wa niyatan iyadoo qaydhin hadduu cuno wa maqliyatan iyo iyada oo dee la solay hadduu cuno wuu ku dembaabayaa maxaa yeelay ismigii iyo magacii baan dee ka suulin marka la kariyey iyo markay qaydhintahay iyo markay dee la solayba magacii baan ka tegin laa bidaxiine haddii la ridqo oo ridiqeedii u cuno ayada maya wa sawiiqihaa sawiiqana culimada qaar baa salool ku tilmaamay laakiin waxa weeye ay kutubta badiya ku macnaynayaan markaa la saloolo oo dabeedna la ridqo inta la saloolo haddana la ridqo intii la qaleeyey ayaa ayaa kadib la ridqaya sawiiq waa kaa wa cajiiniha iyo qooshkeedii wa khubsiha iyo kimisteedii de haddii markaa ay siyaalaha laga dhigo ama la ridqo ama dee inta la solo haddana la ridqo la qoosho la kimiseeyo markaa kuma dembaabayo magac iyo suuradiiba way ka tegeen walaa yatanaawalu rudabun rudabkii ma keensanayo tamran walaa busranna ma keensanayo walaa cinabunna zabiiban ma keensanayo wakadal cukuusu dabarugyaduna waa la mid waxau sheekhu yidhi nin baa dhaarto wuxuu yidhi wallahi inaanan rudab cunaynin rudab inaanan cunaynin rudabkaa uu ka dhaartay ma keensanayo tamran walaa busran timir iyo busri toona oo hadduu ama timir cuno ama busri cuno dee nin ku dambaabay noqon maayo rudabkii uu ka dhaartay nin cuno ku dambaab noqon maayo cinabkiina ma keensanayo zabiibkii wakadal cukuusu sidaa dabarogyadooduna waa la mid markaa haddaba timirtu waxay soo martaa ilaa lix marxaladood ama timir iyo shan ka horreeya xaaladda ugu horraysa waxaa la yidhahaa dalci oo waa markay ubaxa tahay waxa ku xiga khalaal baa la yidhaahdaa marxaladda labaad marka dambena waxay noqotaa balxi marka xigana waxay noqotaa busri marka xigana waxay noqotaa rudab marka xigtana timir bay noqotaa markaa rudabku waa xilligaa ay bahasha dheecaanku ka buuxo ee ay ugu malabka badan tahay timirtuna waa seen markay dhadhe ee laynoogu keeno sidaas weeye markaa wuxuu leeyay sheekhu hadduu rudabkaa ka dhaarto rudabkaasi ma keensanayo timir iyo busri toon hadduu timir cuno ama busri cuno iyadoon xilligii rudabka gaadhin kuma dembaabayo walaa cinabun zabiiban bal qabso oo cinabkana marka uu muudku ka baxay zabiibtuu noqdaa oo zabiibi waa cinab uun cinabkuunbay ka timi marka hadduu cinab ka dhaartay u zabiib cunana ku dambaabi maayaan wakada alcukuusiyaa dabarogadoodiina waa la midoo hadduu timir cunideeda ka dhaartay uu rudab cuno inay ku dambaabimayo sifadii iyo magacii bay u iskhilaafsan yihin walow qaala hadduu yidhaahdo laa akulu cuni maayo haada arudab buu yidhi cuni maayo fatatamara waa timiroobay dabeed faakaduu markaasuu cunay oo ama wuxu uhi laa ukallimu da sabiya sabiga in yar la hadli maayo fakallamahu sheekha isagoo gaboobuu la hadlay falaaxinta fil asaxi asax haddaan qabano ku dambaabi maayo halkaa waxau sheekhu yidhi nin baa yidhi wallahi inaanan cunaynin rudabkan fatatamara dabeed timir buu noqday markaasuu dabeed faakalahu qamtuu ka dhiibay aw laa ukallimu da sabiya buu dhi sabiga in yar la hadli maayo maxaan kala hadla waabsi wallahi inaanan la hadlin bu muddo waxa la kala maqnaadaba fakallamahu sheekha ninkii oo gaboobay ayuu la hadlay war ninkaad berigii ka dhaartay miyaanu ahayn baa falaaxinta fil asax asax haddaan qabanno dembaab ma jiro dee magacii baa meesha ka baxay magacii mar hadduu meesha ka baxay laysabina maanta la odhan maayo rudabna la odhan maayo waa odaygaa iyo timirtaa weeye taaniguna culima mar hadday suuradii meesha taallo waa ku dambaabaya waalkhubzu kimistii yatanaawalu waxa uu keensan kulla khubsin kimisi dhammaanteed ka xindati waba qamadidii wa shaciirin haadi wa arusin beriiskii wa baaqilaa fuulkii wa duratin hadhuurhkii wa ximasin shumburadii waxau sheekhu yidhi hadduu kimis ka dhaarto u idhahdo wallahi inaanan kimis afkaa saarayn kimistaa maxaa soo gelaya de kulla khubsin iyo tanaawalu kulla khubsin kimis dhammaanteed baa soo gelaysa kacindati tii markaa qamadida wa shaciirin tii heedda heeddaa lafdee waan maqalaawna kule amamaan adag wa arusin beriiskii oo wadaad reer galbeed oon weligiiba beriis arag ayaa waxaa la yidhi wadaaduu kitaabu marinayo markaasuu yihi wax yaroo cascas oo hunguri mar la weeyaan baa la yidhi buui dee weligiiba waanu arag markaa innagana waxaan galaa saasuuna inagu ah wa baaqillaah markaa baaqilin waa fuulkii wa duratinna waa hadhuurkiisna wa ximasina waa shumburadii ba ayana ku macnayn jireen dee haddii intaasoo dhan kimista laga sameeyey kimisnimadii markaa waa soo gelaysaa oo qofkii waa ku dambaabayaa hadduu waxyaalaha kimistoodii u cuno falow haradow haddaa hadduu maraqeeyo oo faakalahu cuno xaliha wuu ku dambaabi walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yaakulu sawiiqan inaanu cunaynin fasafahu dabeetana uu raqo aw tanaawalahu biisbuucin ama faruu ku qaato xaniihi waa ku dambaabaya wain jacalahu fii maain hadduu biyeyeelo fasharibahu laacana falaamayo aw laa yashrabuhu inaanu cabayn buu ku dhaartay fa bilcagsi bay ahaatay aw laa yaakulu inaanu cunaynin labanan aw maayican aakhara faakalahu bikhubsin buu ku cunay xaniihi waa ku dambaabaya aw sharibahu waa cabay falaamaya aw laa yashrabhu buu ku dhaartay fa bilcagsi ayay ahaatay waxau sheekhu yidhi haddii uu kimistii uu ka dhaartay ayuu maraqay saradahu waa jinciyo maraq buu ku daro markaa dee sidaasuu u burburiyey faakalahu dabeedna waa cunay xaniihi waa ku dambaabaya maxaa yeelay dee kimistii uu ka dhaartay oo markaas la yar burburiyey unbaa meesha soo gashee wax kale meesha kuma jiraan waxaa kaloo sheekhu yihi hadduu ka dhaarto laa yakulu sawiiqan sawiiqii inaanu cunaynin dee saloolkii la ridqay inaanu cunaynin ayuu ka dhaartay fasafahu dabeed dee afkaa buu la tegayoo carabkuu ku qaatay aw biusbuucin ama farintuu qooyey ayinbuu dhex gasho dee saasuu kaga dhargeyba xaniise waa ku dambaabayo dee akil baa lagu tirin ninkaa nin cunay ayaa lagu tirin macnaa wax calaalin la yidhaahdaa waxba meesha shardi maaha e haddiiba dee saa isaga dejiyo waa markaa waa cunidun bay noqonaysaa wain jacalow haddaba sawiiqii iyo wixii la ridqay ayuu fii maainoo biyu gebigoodiiba saa ugu walaaqay oo markay dabeetna biyo soconaya fa sharibahu uu laacay dabeed fala markaa ku dambaabay maayo dee muu cunin ee wuu cab aw laa yashribu inaanu cabaynin ayuu ku dhaartay inaanu cabbaynin ayuu ku dhaartay fa bilcagsi waa masaladan cagsigeedu hadduu yidhi cabbi maayo oo dabeetama uu cunay sawiiqii buu yidhi cabbi maayo dabeedna ama faraha ku cuno ama markaa afka hawla tage markaa ku dembaabi maayo laakiin hadduu cabo intuu walaaqo u cabo dee wuu ku dembaabayaa oo surbigii baa meesha laga helay ama wuxuu ku dhaartay laa yaakulu inaanu cunaynin labanan macnaha waxaa looga jeedaa un halkan dee horta cuniddu cabid maaha cunidduna cabid maaha markaa dee waxyaalaha iskhilaafsan afcaasha mukhtalifkaa jinsiyaalkeedu iskhilaafsan yihiin sidii acyaantii kalun bay la mid tahayoo barhkeedda barhka kale ma soo galo markaa wuxuu ku dhaartay inaanu cunaynin caano de caanahana waa la cabi jiray lama cuni jirin ama maayic kale masalan saliid inaanu cunayn buuli dabeedna isagoo sidaa yidhi ayaa wuxuu ku cunay faakalo bikhubsin dee kimis buu ku darsaday kaasuu ku cunay caanihii buu kimis ku darsaday ama saliidii buu kimis ku darsaday xaniisa waa ku dambaabaya ila waa kanoo waa cunay aw sharibahu hadduu laacaba caanihii ama dee saliidiiba falaa ku dambaabi maayo dee muu cunin aw laa yashribuhu wuxuu ku dhaartay inaanu cabbaynin wallahi inaanan cabbayn buuli fa bilcagsi dee waa sidan cagsigeedoo hadduu cambana wuu ku dembaabi hadduu wax ku cunona ku dembaabi maayo weeye aw laa yaakulu samnan subag inaanu cunayn ayuu ku dhaar faakalow bikhubsin kibis buu ku cunay jaamidan isagoo fadhiyo daayiban ma isagoo dhalaashan xaniita waa dembaabaya wain shariba hadduu cabo daayiban isagoo dhalaashanna falaa maya wain akalow fii casiidatin hadduu ku cuno rukbaasade ama sabaayad badhe xaniita wuu dembaabi in kaanat caynuhu daahiratan hadday cayntiisu tahay mid muuqata waxau sheekhu leeyahay hadduu ku dhaarto inaanu subag cunayn wallahi inaanu subag cunayn buuri halkanuu dabeedna faakalow bikhubsin jaamidan aw daa'iban halkanun buu subag markaa ku afrogtay kimiso ama ha dhalaasanaada ama hama ha fadhiye xaniis ninkaasi waa ku dambaabaya maxaa yeelay wixii uu ka dhaartay waa kaasoo wuu cunay wain shariba hadduu qurquriyabana falaa ku dembaabi maayo dee ma cunin wayna kalow fii casiidatin casiidadu dee waa daqiiqdaa markaas wuxuu ku leeyahy ibnu maalik dee subaga markaa lagu farsamaynaye lagu laabaye dabeedna sidaa lagu karinaye dee ama muqbaasadii waxaa la isu geeyey dhe ama sabaayad badhi waaba iskaga dhodhowaan kartaa xaniisa waa ku dembaabi in kaana caynuhu daahira waxaa lagu dubayey ee lagu muqbaasadeeyey haddii uu ka muuqdo cayntii subagu hadday ka muuqato oo midab ama dhadhan uu ka muuqdo wuu ku dembaabi hadday se mustahalig uu ku noqdo kuma dembaabayo wayadqulu waxaa gelaya fii faakihatin rudabun baa geli wa cinabun baa geli wa rumaanun baa gelaya wa utrujun baa gelaya wa radbun iyo wayaabisun baa gelaya qultu waxaa dhi nawaawi haddaan ahay wa laymuunun baa geli liintii wa nabqun gobkii baa geli wakadaa bidiiqun xabxabkina waa lamid wa lubu fustuqin baa geli wa bunduqin lubu bunduqin baa geli iyo wagayrimaa labadaa keyrka fila saxi haddaan qabo laa khithaaun aaraadu bihi ma gelayo wa khiyaarun wa baadinjaanun iyo wa jazarun walaa yadkhulu fi himaari yaabisun ma gelayo ee walow udliqa bidiiqun haddii la idlaaqo wa tamrun iyo wa jawsun lam yadkul hindiyun ma gelayo waxau sheekuu yidhi nin baa khudrad ka dhaarto yidhi wallahi inaanan afkaa khudrad saarayn maxaa markaa faakihadii maxaa soo gelaya laa wayadkulu fii faakihatin xalafa laa yaakuluha faakiha iyo khudradu ka dhaartay maxaa soo gelayuu ku dambaabi karaa bal qabso oo rudabun dee timirtii noocii rudabka loola jireen xaaladda shanaad ahay hadduu cuna wuu ku dambaabi wa cinabun cinab hadduu cuna wuu ku dambaabi wa rumaanun rumaankii hadduu cuna wuu ku dambaabi wa utrujun utruj dee waa kii xadiidka ku jirayo waa bahal udgoon iyo macaan leh xabase ka garan mayno matuyuruq baynu dhaa wax udgoonaya markaa macaaniya leh oo caynkaasba inagu garmayno waxaa laakiin qiimaha badan oo dhan shaam baa laga helaya dhulka ardu shaam ardulmuqadasa ayaa waxaasoo dhamme ay ka buuxaan wa qadun wa yaabisun kii qallanaa iyo kii qoyanaaba waa soo gelayaan maxayla magaca ayaa ku dhacay faakihadu dee waxaa lagu raaxaysanayo un weeye waxau nawaawi dabeedna isna si yidhi walaymunun iyadu waa liintii ayaa soo gelaysa wa nabqun waa gobkii eysana nabaqu waa dee midhaha geedka goobkaa weeye wakadaa bidiiqun xabxabkiina waa la mid walubu fustuqin fustuqaana maynaan garan waa uga xun markaa isna la cuno oo beer leh si aan lowska iyo markaa ay dheh beer dhexda usii fadhiyo wa bunduqin waa taandilaa bunduqaasi meelo badan baynu ugu iman doonaa inana qori baynu unaqaanaa marka bunduqaasina isna waa wax kaloo la cuno oo hala waaweyn la markuu munjadkiiyo sawirayo wagayrihima lubbigoodu markaa waa fustuqa iyo iyo bunduqu labadaba lubbi bay leeyihin iyo dhuux iyo markaa beer dhexe iyo wagayrihima fila sixada laa qitaaun bahalka qitaha la yidhaha aaraadubaha bahalka la yidhaha isagu ma soo gelayo waa bahal suugada markaa lagu daro oo meelaheenna xabxabka ku dhow dhow weeye qisuhu kaasi ma soo gelayo wa khiyaarun khiyaarna ma soo gelayo khiyaarkana maynaan garan baadinjaan bidingaal bahalka la yidhaha baa layidhi waa bahal madmadoobo suuqeennanba muu yaala qaarna muus baa way ku magacaabeenoo laakiin sawirka uu ka yar fogyi muus wa jazarun jazarkiina isna soo geli maayo waa dabacasihii kaasina khudrawaadka ayay ka mid yihiin bay leeyihin ee fawaakihda kama mid aha ee waa khudraddii ee fawaakih iyo khudrawaad baa kala jira bay leeyihin waa waxaa yaryare markaayo aan raaniiska badan lahayn bay leeyihin walaa yadkhulu fi timaari yabisu haddii midha la yidhi qofku midhuu ka dhaartay dee qaar angegani ma soo gelayaan hadduu qaar angegan cuno u jajabsado ma soo gelayaan walow udliqa biiqu wa tamrun wa jawzun buuri waxaa la idlaaqay ninkii baa wuxu uhi wallahi inaan xabxab cunayn ama inaan timir cunayn ama inaan jaws cunayn buuri jawskuna waa bahalowskaa ku dhow lam yadkul hindiyun nooca hindiga ahi xabxabka hindiga iyo timirta hindiga iyo jawska hindiga midnaba soo geli maayo wuu iska cuni karaa maxaa yeelay waxay leeyihin xagga suur ahaan iyo xagga dhadhan ahaanba way isku khilaafsan yihiin waacaamu cuntadii yatanaawalu wuxuu keensan quutan iyo waa faakihatan wa udman iyo wa xalwa walow qaala hadduu yidhaahdo laa akulu min hadihi lbaqarati ka cuni mayo tanaawala wuxuu keensan laxmaa hilibkeed duuna waladin iyo wa labanin maya ow min hadihi shajarati wax ka cuni maayo buuhi fatamarun unbuu keeni duuna waraqin iyo wa tarafi qusnin maya waxau sheekuu yidhi nin baa ka dhaartay raashin wallahi inaan raashin afkaa saarin tacaan buu cabira maxaa ninkaa markaa loo ogol yahay inuu ku dhaan dhaarti kaga jabaynin muxuuse dhaartiisii ay ku jabaysay horta quut waxaa la yidhaha dee la quuta ee la kaydaysta ee waaweyn iyagu waa keensanaysaa tacaamkaa faakiha khudraddii wa udman wixii wax lagu iidaamayay wa xalwa iyo xalwadii intaasoo dhan afka ma saari karee waxaa yaryarun meelahaa ka eegagto walow qaala hadduu yidhaahdo laa akulu min hadihi lbaqara buuri neefkaa lo'daa waxba ka cuni maayo ka cuni maayo buuri laa yakunu min hadihi lbaqara ka cuni maayo buuri tanaawala laxmaha wuxuu keenayaa un hilibkeeda oo hilibkeedunba hadduu cuno ku dambaabayaa duuna waladin walabani dee ilmahay dhashay hadduu cuno ama hadduu caanaheedii cabo ku dambaabi maayo oo dee waxa mutacaarafi waa hilibkeeda hadduu yidhahdo laa akunu min hadi shajara geedkan waxba ka cuni maayana maxaa soo gelaya fa hamarun midhihii ayuunbuu ku dambaabayaa duuna waraqin hadduu calayntii iska jajabsado ayada dee ku dambaabi maayo waa darafi qusnin hadduu warabtii yarayd iska goosto iyadana ku dambaabi maayo ila xagga midhuhun baa loo jeeday dee waxaan kale mutacaaraf maaha caleynteeda iyo warabtan iyo waxan wax mutacaarafa iyagu maaha waxa mutacaarafkii waxa weeye waa midhaheedaasu wallahu aclam waxaynu kusoo dhex jirnay dhaarihii iyo axkaamtii ay lahaayeen halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu masaa'il firiirsan oo fasalada aynu hore u soo marnay la xidhiidha xalafa idaa xalafa marka uu ku dhaarto laa yaakulu inaanu cunaynin haadihi tamra xabaddan timira inaanu cunaynin ayuu ku dhaartay faikhtalatat waxay dabeetana ku darsantay bitamrin timir kale ayay ku darsantay fa akalahu markaasuu cunay ilaa tamratan midh mooyaane lam yaxnad ku dambaabi maayo dhaartiisa ow laya'kulannahaa inuu cunayo xabaddaas ayuu ku dhaartay fakhtalatat markaasay ku darsantay timiro kale lam yabarra dhaartiisaa kaga bixi maayo ilaa biljamiici dhammaan inuu wada cuno mooyaane ow laya'kulanna waxa uu ku dhaartay inuu cuni haadihi rumaana xabaddan rumaankaa fa innamaa yabaru wuxuu dhaartiisaa kaga baxayaa bijamiici xabbihaa firigeeda ama midhaheeda o dhan in wada cuno waxau sheekhu yidhi haddii uu ninku dhaarto in aanu cunaynin xabaddan timirtaa buu yidhi dee wuxuu ku arkay ama si ay noqotayba waa loo dhiiba waxaa la cunsul wallahi inaanan cunayno afkii ay gelinaynin sidii dabeedna loo hayey ayaa shaw waxoogay kaloo halkan yaal buu xaggeeda yar eegayo fakhtaladad bitamrin timir kaleo halkan taallu xaggeeda u jeeday ayay dabeedna ku darsantay midhkii midhkiina ka dhaaray maxaa la yidhi fa akalahu dabeedna timirtii buu cunay ilaa tamratan midhun buu iska reebay intii kaleba waa cunay lam yaxnas ku dambaabi maayo ninkaasi oo dhaartiisi ma jabin maxaa yeelay waxaa dhici kartaa dee midhkaa qudhe u ka tegey inay tahay tii uu ka dhaartay asalkuna waxa weeye qofkan dumadiisu inay beri ka tahay kafaaro laakiin waxaa waraca ama xalaal miiradku yahay baa ladhi inuu kafaaro guto oo waxaa laga yaabaa inuu xabadii cunayoo ay mid kala tahay aw laya'kulannaha ama wuxuu ku dhaartay inuu cuno xabaddan xabaddaa inuu cuno ayuu ku dhaartay fakhtalada dabeetana timir kale ayay dhex gashay lam yabarra ku baari noqon maayo dhaartiisa ama kaga bixi maayo yacni beentii ama yacni jebintii dhaartiisa ama ku dambaabkii dhaartiisa kaga bixi maayo ilaa biljamiic ilaa biakliljamiici dhammaan inuu wada cuno mooyaane ile xabad buu ku dhaartay inuu cunayo xabadiina waxaanay dhex gashay markaa dhaartiisii kaga bixi maayo inuu dhammaan wada cuno mooyaane maxaa yeele hadduu dee wax ka tago waxaa laga yaabaa inuu tuu ka tegi ay tahay tii uu ku dhaartay haddii masalan dee meel gaara ay ku dhacdo oo markaa intii uu filayo inuu cuno markaas iyana dhaartiisii qofkaas muu jabinin ama wuxuu ku dhaartay laya'kulanna hadihi rumaana inuu xabadda rumaankaa cunayo ayuu ku dhaartay fa inamaa yabaru qofkaasi wuxuu ku baarinimo samaynayaa uu dhaartiisii ka fakanayaa jebinteeda bijamiici xabbihaa biakli jamiici xabbihaa markuu xabadaheedii oo dhan uu wada cuno oo dhaartiisa ayaa dee dhammaan ku tacalluqda ow ama laa yalbisu inaanu laa yalbasu inaanu xidhayna haadayni labadan ayuu ku dhaar lam yaxnas biaxadima midkood ku dambaabi maayo ee fa in laabisahu ma hadduu xidho macan wada jir omrataan buu xidhay xaniisa wuu ku dambaabi aw laa albisu xidhan maayo buu ihi haadaaka walaa haadaakana xaniisa biaxadima midkood ayuu ku dambaabi waxau sheekhu yihi ninkii dhaaranaya hadduu yidhaahdo wallahi inaanan xidhanaynin haadayni soobayn labadan mare inaanan xidhanayn buu lam yaxnas biaxadihima horta hadduu mid keligaad xidho ku dambaabi maayo dhaartu dee waxayd labadooda xidhashadooda ee mid may ahayn haddaba fa in labisahumaa macan mar buu wada xidhay oo murataban ama dee masalan intuu shaar gashaday iyo haddana surwaalkii gashoo shaari surwaal bay kala ahay xaniita waa ku dambaabayaayo dee wixii uu ka dhaartay ayaa la helo labadii shay inuu xidhaya hadduuse dhaartiisa ku yidhaahdo laa albisu haadaa walaa haadaa kan iyo kan midnaba xidhan maayo xaniita biaxadihimaa dee midkood hadduu xidho wuu ku dambaabayaayo dee laba dhaarood bay markaa noqonayaan laba shay oo uu ka dhaartay midkiiba gaarkiisa uga dhaartay bay noqonayaan waxa uu sheekhu yidhi wuxuu yidhi aw laa albisu hadaa walaa hadaa kan iyo kan midnaba xidhan maayo xaniita biaxadihimaa midkood hadduu xidho uu ku dambaabay aw laya'kulanna wuxuu ku dhaartay inuu cuni u cunay da طacaamin raashinkan qadan berri famaata qablahu berridii ka hor buu dhintay falaa shay waxba laguma leh wain maata hadduu dhinto ow telifa طacaama ama raashinkii uu dhinto fi lqadi berridii bacda tamakunihi intay u suurto gashay min aklihi inuu cuno xaniita wuu ku dambaabaya wa qablahuna qowlaani baa ku sugan oo ka mukrahin ka qowlaa mukrahin labadii qowlee mukraha ku sugnaa wain atlafahu biaklin aw hayrihi hadduu ku dila qabla lqadi berridii ka hor xaniisa waa dambaabaya ee wain talifa hadduu dhinto o atlafahu ajnabiy inuu dilo faka mukrahin mukrah buu la mid noqonaya waxau sheekhu yidhi nin baa ku dhaartay layakulana da طacaama gadan wallaahi inaan raashinkaa berritaan cuni bu berrito ayaan gemta u joogsan buuri famaata qablahu xalay baaba laga qabtayba intaan berridiiba la gaadhin ayaa nafdiiba laga qabtay falaa shay caleyh waxba laguma laha oo dee xilligii la odhan lahaa dhaartiisii wuu baarinimo sameeyey ama wuu jebiyoo berridii ama buu gaadhin markaa ninkaas waxba laguma leh wayn maata haddaba hadduu dhinta ninka ow telifa طacaamu طacaamkiina telifaa loo isticmaalay qofkiina maataa loo isticmaalo dee sidaasay kala leeyihin haddii qofkii dhinto ama raashinkii dhinto fi lgadi berridii ayuu dhintay waana bacda tamakuni intuu makansaday ay u suurto gashay min akli inuu cuno berridii baa la gaadhay dabeedna isagoo ay u suurto gashay inuu cuno ayuu ama dhintay oon cunay amar heshiinkiiba u dhintay xaniifa waa dembaabayaayoo maxaa yeedhay isaga ayaa dee inuu ku ubaar ku baarinimo sameeyo dhaartiisii isaga ayaa tegsiiyey oo ikhtiyaarkiisu ku tegsiiyey waayo bacdaaba ay u suurto gashay de waxayd inuu sameeyo dhaartiisii u baarinimo sameeyo aw qabla wain talifa qablahu hadduu horti qabla tamakun waa berridiibuu dhintay laakiin waa qablahu qabla tamakun oo de markay cadadu soo baxduu soo kacay ayaa ama isagii ama raashinkii dhintay qowlaani laba qowl ayaa masaladaa ku sugan oo ka mukrahin dee qowlkii labadii qowlee ninka mukrahaa ku sugnaa oo kale ah macnaha qofku hadduu dhaarto dabeetana jebinta dhaartaa lagu qasbo lagu qasbo laba qowl ayaa ku suganoo adharku yahay inaanu ninkaasi dhaartaa ku dembaabayn bacdibaaba dembaabkaa lagu dirqeeyey qowlow leeya uu ku dembaabaya markaa labadii qowl baa ku sugan masaladoo adharku waxa waya cadamulxinf maxaa yeelay dee samaynta shaygii uu ka uu ku dhaartay samayntiisa kagamuu tegin ikhtiyaarkiisa isagoonay u suurto gelin waa kanoo dee dhintay ay iswadaarteen wain atlafaw haddaba hadduu dila buuhi isagu talifaba raashinkii dee ri iyo wuxunbaabu cuntaye isagaaba dilayoo dee daadiyey biaklin cunid buu ku dayay hayrihiba daadinba oo kale qabla alqadi berridii ka hor isagoo dee ogoo u camdiyayoo doortay xaniifa waa ku dembaabayaayo dee wuxu uhi berritaan cuni doonaa hadduu maanta iska sii cuno dee dhaartiisii waa kaasoo wuu jebiyey wain talifa haddaba hadduu raashinkii dee nafaahantiisa isaga dhinto aw atlafahu ajnabiyun ama ajnabiba dilo berridii ka hor dacamkii baa nafahantiisa isaga dhintay ama ajnabi baa dilay berridii ka hor faka mukrahin kii la dirqiyey oo kale ayuunbuu la mid yahay adharku waxa wey inaanu ku dambaabayn oo ama wuxu uhi laaqdiyanna waan gudi oo waan gudi xaqig ayaan gudi cinda ra'si alhilaal bisha madaxeeda ayaan ku gudi falyaqdi ha gudo cinda guruubi shamsi cadceedda dhiciddeeda agteeda aakhira shahri bisha akhirkeeda ay dhacdo fain qadama hadduu horumariyo ow ama madaa bacda alguruubi uu tago qadru imkaanihi wakti ay u suurta gelaysa xaniisa waa dambaabay wain sharaca hadduu gudagalay fi lkayli miiska xinadii waktigaa walam yafruq aanu kana faaruqin likasratihi badidiisa daraaddeed ilaa bacda muddatin mooyaane lam yaxnas ma dambaabayo waxau sheekhu yidhi haddii uu masalan qofkii yidhaahdo isagoo la hadlay qof dayn ku leh qof dayn kulebo arkoo intii aanu qabsaninba buu ihi war wallaahi xaqaagii waxaan kuu gudi doonaa cinda ra'si alhilaal la aqdiyanna xaqaka cinda ra'si alhilaal mala waabuu kugu dhegi buysu ee baldhaar hadda iskaga gufeeyo iskaga jooji nigii dee dayntiina waa lagu lahaa dhaartaana uu galay haddaba sidee buu dhaartii uga bixi karaa ee uu cinda ra'si alhilaal bisha madaxeeda uu xaqiisa ku bixin karaa falyaqdi buu yihi xaqaa uu ku dhaartay ha bixiyo cinda guruubi shamsi markay cadceedu dhacdo aakhira shahri bishaas bishaas ka horraysa ee dhaartu ay dhexdeeda dhacday maalinta ugu dambaysa cadceedeedu marka ay dhacdo ayuu bixinayaa maxaa yeelay dee juska ugu horeeya ee bisha cinda ra'si alhilaal buu in la yidhi tan uu ku dhex jira ra'sigeedii dee socoy markay taa uu ku dhex jiraa dhammaato ee cadceedeedu ay dhacdo markaasuu bixinaya oo ra'sulhilaalkii kale dee xilligaasu imanaya dee ama markaa waa bilashadii baa lagu garan ama waxaa lagu garan tiro fain qadama buu yihi haddaba hadduu horumariyo cadceeddii on dhicin buu sii bixiyey ow madaa bacda alquruubi qadru imkaani ama inta cadceedu dhacday dabadeed baa waxaa tegay qadru imkaani qadar ay u suurto gelaysa xaqa inuu ku bixiya waa iska sii fadhiya meelahaas uga sheekiyey xaniisa waa dambaabaya markaa qofkaasi oo dee wixii uu ku dhaartay inuu fuliyo dhaartiisii uu ku baarnimo sameeyo isagaa ka baxay waa kan iska sii fadhiistay ama kaba horraysiiyey waysraac filkayli haddaba waxaanaa fara badnaayoo hadduu miiskii wixii bilaabo oo kale miiskoodii iyo miisaankoodii xiinaydii waktigii cadceedu dhacday walam yafruq aanu kana faaruqin dee wixii kale miiskiisii iyo miisaankiisii likasrati badidiisa daraaddeed ilaa bacda muddatin muddo dabadeed mooyaane lam yaxdadkaasi ku dambaabi maayo dee waktigii cinda ra'si alhilaalkii ayuu gudagalay qofkani xaqii siduu isaga bixin lahaa oo xaqii bixintiisii uku guda jira ow laa yatakallamu inaanu hadlaynin ayuu ku dhaar fasabaxa subxaan allahi buu yidhi ow qara'a qur'aanan buu akriyay falaa xita dembaab ma jiro dhaartii ma jebinin bay ka dhiganta ila qur'aan lagu dembaabi maayo aw laa yukallimuhu ama yanaanu la hadlayno fasalama calayhi waa salaam xaniita dee dhaartii waa jebi wain kaatabu hadduu dee wuxuu qoro aw raasalaho ama u dee warqada ma cid u diro aw ashaara ilayhi biyadin ama u gacan u fiiqo aw gayriha falaa fi ljadiidi jadiid haddaan qabanno maya walow qara'a aayatan hadduu akriya afhamahu biha maqsuudahu ku fahansiiyey waqasada qiraa'atanna uula qasiyo lam yaxnus wa ilaa haddii kale xaniisa waa dembaabaya waxau sheekhu leeyahay hadduu qof ku dhaarto in aanu hadlaynin laa yatakalam fasabax ninkii oo shibaamunba tusbax iska qabso subxana llah blah ama alxamdulilah ama laa ama allahu akbar dikri buu leeyahay aw qara'a qur'aanan ama qur'aan buu dee akriyay salaad dhexdeeda ama dabadeed falaa xinha dhaar jebini halkaa kuma jirto dhaar jebini halkaa kuma jirto oo maxaa yeelay hadalku ka dhaartay dee wuxuu u kacayaa un hadalkaa aadamiga ay doodahooda iyo waxaas ay ku wada hadlaan ay isku yidhaahdaan aw laa yukallimuhu wuxuu ku dhaartay inaanu la hadlaynin fasallama calay salaamu calaykum bu dabeetana ku yidhi xaniha dee kaa dhaartiisii wuu jebiyey dhaartii dee wuu jebiyoo salaamta la salaamo waa nooc min alkalaam ee hadala ka mida wey weyn kaatib hadduu haddaba warqad waxu qoro uraasilo ama dee warqad yaxbuu u diray aw ashaara ilayh biyaddi ama gacan buu waxugu ishaaro ugu fiiq aw gayriha ama il iyo madaxa iyaba waxugu ishaara fala dembaab markaa kuma jiraan idaa fil jadiidi haddaan qabanoo dee hadalka xaqiiqadiisunbaa lagu xambaarayaa maa kallamahu lamuu hadal laakiin kaatabahu aw raasalahu aw ashaara ilayhi baa dee la odhan karaa ila aayadda qur-aanka ahayd maxay yidhi falan ukallima alyawma insiya la hadli maayo fa ashaarat ilayh dabeetana haddana waa u ishaaray ka ishaaradii inaanay halkaa kalaamkii ka mid ahayn baad fahmaysa jadiid baynu dhe qadiim isagu wuxuu leeyahay war hadalku waa xaqiiqiyo majaaze dee waa markaa qof baa ku dambaabaya wamaa kaana libasharin an yukallimahu llahu ilaa waxyan aw min waraai xijaabin aw yursila rasuula hay-addaasu markaa isa soo dariishado dee ilaahay waxyaaluhu kula hadlayay dadka waxaa ka mid a waxya ama xijaab ama rasuul loo soo diray buusugu allaa tukallima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramza ishaaridii lafdeeda hadalkii baa laga soo reebay haddee kalaamka ayay ka mid tahay ayaa la yidhao halkaas ayay qadiim iyo jadiid isku galeen walow qara'a aayatan hadduu se aayad akriya buu yidhi afhamahu u wixii uu ka dhaartay ayuu ku fahansiiyey oo masalan la hadli maaye buu yidhi oo dee aayad buu akriyay afhama bihaa maqsuuda ujeeddadiisa ku fahansiiyey ma soo galaa buu isu uhi udkhuluuhaa bisalaamin aaminin waxaa maqata iyo yaxya khud ilkitaab aayadahaas ayuu akriyay waqasada qiraa'atan akrin keliya ayaan u jeeda ama akrin iyo maca fahansin lam yaxnad ku dambaabi maayo dee lama hadlin qur-aankaasu miska wa ilaa haddii kaleu dee ula qasiyo udkhuluhaa bisalam soo gala un hadduu ula jeedo ma iska hadla xaniisi waa ku dambaabaya dee wuu la hadlay baa laleeyahy ninka aw ama laa maala lahu caantayn inaanu lahayn bu ku dhaarto wax maala xaniisa bikulli nawcin nooca kasta waa ku dambaabaya waa in qallahba yaraya xataa thawbi badani xataa maradaa uu xidhan yahay waa ku dambaabay waa mudabarin iyo wa mucallaqin cidqu bisifatin kii lagu xidhay iyo wamaaka wasaa bihi u dardaarmay iyo wa daynin xaalin wakadaa mu'ajalinna waa lamid fil asax haddaan qabano laa mukaatabin maya fil asaxi asax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkaasi ka dhaartay inaanu wax maalo lahayn wallahi inaanu wax maalo lahayn xaniisa bikulli nooc nooc kastoo maaluu leeyahay uu ku dambaabi waa in qalla haba yaraaday xataa thawbi badani calalka yare xataa jirka ugu jira waa ku dambaabayaayo maal baa ku rumoobaya maalnimaa ku rumoobaysa xataa mudabber hadduu addoonu cidqigiisa dib dhigay oo yidhi idaa mitu faanta xorun haddaan dhinto xor baata hadduu kaa layay uu ku dambaabi wa mucallaqin cidqu bisifati addoonu yidhi haddii aad meeshaa tagto xor baa tahay ma haddaad cibaadaysato xor baad yacni kaasina wuu ku dembaabi wamaa wasaa bihi wuxuu dardaarmay oo masalan uu yihi ninkaa hala siiyo hebel waxaasaan u dardaarmay hadduu wuxuu dardaarmay xataa leeyahay wuu ku dembaabi wa daynin xaalin dayn xaalla walow nin mucsiroo caydhabah ha kula ahaadee dayn xaalliina hadduu jiro lacagu qofku leeyahay oo xaalli hadday jirto isna uu ku da wakadaa mu'ajalin mu'ajalna isna waa la mid daynkii mu'ajalka ahay isaga kuda fila saxeedaan qaba maxaa yeele wax dee ummadda ugu sugan weeyaan oo maalnimo ayaa ku rumaysa waa xoola u leeyahay laa mukaatabin fila saxi asax haddaan qabanno addoonkii uu kitaabada saxiixa kitaabeeyu yihi haddaad intaa la kaalido xor baa tahay kaa hadduu leeyahay ku dambaabi maayo maxaa yeele isagu sidii wax milkigiisa ka baxay oo kale ayuu ka dhigan yahay aw ama layadribannahu inuu garaaci uu garaaci buu ku dhaaf falbiru wuxuu dhaartaa kaga bixi bimaa shay yusamaa darban garaac la yidhaah walaa yushradu ilaamun xanuunjina lama shardiyo ilaa an yaquula inuu yidhahdo darban shadiidan ayaan dabada u qaban mooyaane walaysa wadcu sawtin calayhi jeedaluu saa u dul saaray wa cadun iyo qaniyo wa khaniiqun iyo siririn wa nadfu shacarin timatifin darban garaac maaha wa qiila waxa la idhi walaa ladmun dhirbaaxo iyo wawagsun faadhkina maaha aw layadribannahu waxa uu ku dhaartay inuu ku dhufan mi'ata sawtin boqol jeedal aw khashabatin boqol loox fashadda mi'atan boqol buu isku xidhay wa darabahu bihaa darb mar quruu ku dhuftay aw bictkaalin ama laan buu ku dhuftay calayhi mi'atu shimra boqol dee dhudood leh ama laamood barra ninkaasi dhaartiisii jebinteedii waa ka fakado waa baarimismi in calima haddooge isaabata alkulli dhammaan dee inay wada asiibeen aw taraakama bacdun ama badhiisdul fulay calaa bacdi marka kaloo fa wasalahu uu gaadhay alamulkulli dhammaan xanuunkeedu qultu waxaan inawowi haddaanay walow shaka hadduu ka shakeeyo fii isaabati aljamiici barra cala annasi waa qofkaasi dhaartiisii ayuu baarinimo sameeyey wallahu aclam aw layadribanahu inuu ku dhufan doono mi'ata mara boqol jeer lam yabara bihadaa kaas ku baarinimo samayn maayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku dhaarto nin bay markaa isjiidheenoo markaasuu yidhi wallaahi inaan garaaci doono wallaahi waa inaan garaaca buri ninkaa oo layadribanahu seebay noqon dabe falbiru wuxuu dhaartaa jebinteeda kaga fakan karaa bimaa yusamaa darban wax garaac la yidhaha inuu ku dhufto garaac waxa la yidhaha inuu ku sameeyo walaa yustaradu ilaamu dee inuu qofkii xanuunsadaana waxba shardi maaha darabahu falam yu'limhu baa la odhan karaa wuu garaacay mana u xanuunjinin ka wax garaac lagu magacaabi karo ayuunbuu ku samaynaya ilaa an yaquula inuu yidhahdo darban shadiidan waxaan garaaci garaaca adag inuu yidhaahdo mooyaane marka hadduu yidhaha garaac adag ayaan garaaci iyo ilaan baa la shardiya inuu xanuunjiyo haddee wuxu uhi walaysa wadcu sawtin hadduu jeedalun soo qaado oo calayhi uu dul dhigo wacadun dee meelahaasu markaa garabka iyo meelahaasu ka yarqanin wa khaniqun dee waa siririy meelahaas cunaha ayuu ku dhegay wa nadfu shay shacarin timuu ka yar soo dhuftu ka soo yar jaray darban intaasoo dhammibaa garaac maaha oo qofkii yidhi hebel baan garaacaya ee waxyaalahaa ku sameeyey dee dhaartiisii qofkaasi wuu ku baarinimo samayno kamuu bixin maxaa yeele darbi curfi ahaan lama yidhaahdo qiil baa wuxuu leeyahay walaa latman dhirbaaxadii wa wegsin walaa wegsin wegsiguna waa fawakaza muusa faqada caleyh wegsiguna waa feedhkii labadaasina ma noqonayaan buu yidhi iyaguna garaac wal asaxuna yusamaa qowlka asaxina waxa weeye labadaas de waaba halis waaba kaa muuse kaga takhallusayba kaa garaac ka weyniba waa garaac aada u weyn weeye amaa wuxuu ku dhartay ow layadribannahu mi'ata sawtin boqol jeedal ayaan ku dhufan bu oo mi'ata khasha boqol loox baan ka jerin fashadda mi'atan boqol wuxuu isku xidhay dee jeedal ama loox wa darabahu bihaa darba hal mar buu kaga bugsiiyey aw bicitkaale ama dee laan buu soo qaaday ama rubcub calayhi mi'atu shimraa boqol dhudood ama boqol laamood leh markaasuu liqsiiyey barra dee ninkii xaaliifka ahaa ee dhaartay dhaartiisii jebinteedii waa ka baxsaday oo waa ku baarinimasanayay waase goorma in calima hadduu ogaaday weeye isaabata alkul dhammaan inay mid waliba dee ku dhacday aw taraakaba bacdun calaa bacdi ama barbarhkii kale inuu dul fulayoo fawasalahu kaa uu garaacayay uu gaadhay alamu lkulli dhammaan xanuunkeedii culayskeedii inuu gaadhay marka walow mare iyo waxba ha ka xigaane de qof dhaartiisii ku baarinimo sameeyey buu noqonaya nawaawigaa wuxu uhi qultu waxaan ihi walow shaka fii isaabati ljamiic xataa hadduu isagu ku wada dhuftuu ka shakiyay inay wada gaadheen barra cala nafsi siduu imaam shaafici caddeeyey qofkaasi dhaartiisii waa ka baxay oo waa ku baarinimo sameeyey wallahu aclam oo waxaa lagu camal falaya masale daahirka aho dee inay asiibaysaa aw layadribannahum miatan mi'ata mara wuxuu ku dhaartay boqol jeer inuu ku dhufto mara boqol jeer marka horaa boqol inuu ku dhuftay inu kala boqol jeer inuu ku dhufto lam yabarra bi haada kaas oo inuu boqolkaa shay isku xidhay mar qudha un liqsiyadaasa dhaartiisii kagama baxayo waxaa la doonayaa dee inuu boqol jeer mid walba wax ku dhuftaa baa la doonaya aw ama wuxu hi low faariquka warniyahow kusii daynmay xataa xataa istawfiya xataa istawfaa ilaa aan dhammaysto xaqayga faharaba waa cararay walam yumkinhu itibaacuhu raaciddiisina uma suurto gelin lam yaxdad ma dambaabi qultu waxaan nawaawi ahaanay haddaan ahay asaxiixu laa yaxnadu ku dambaabi maayo idaa amkanahu itibaacuhu raaciddiisu markay u suurto gasho wallahu aclam ee wain faaraqahu hadduu iskaga tago aw aqafa ama u istaago xataa dahaba ilaa ninkii iska tegey wa kaana maasheynay labadooduna laba socda ay ahaayeen aw abraahu ama uu ka beri yeelo aw ixtaala calaa qariimin ama mid kale uu ku wareego uma faaraqahu dabeedna uu faaraqo ow ama aflasa uu caydhoobo oo fafaaraqa uu faaruqo liyusira si uu wuxu helo xanaaa xaniifa intaasu dha waa ku dambaabay waxau sheekhu yidhi hadduu yidhaahda nin miduu qaan ku lahaa oo shuu muddaba daydeeyey ayuunbaa ilaahay ka soo hor saaro intuu iska lulay buhi law fariq wallaahi inaanan ku sii daynaynin ilaa aan xaqaygii kaa dhammaystoodii guddo waar bal waayay sii daayo dee bal inoo kaadii buulo faharaba taw buu dabeedna ka yimi walam yumkinu itibaacuhu dee daba carar iyo gaadhidina umay suurto gelinoo dee kaasina nin xooga buu ha kana oday baabu iska ahaa ama nin yar xanuunsanaya lam yaxnad ku dambaabi maayo oo dee cudurdaar baa meeshii jira laakiin maxaynu ka fahmaynaa hadduu soo qaban karayo taw ka daba odhan karayo oo dabeedna iska daayo inuu ku dambaabayo taasoo khilaaf ku jiro ayuu dabeetana nawaawi soo qaatay wuxu uhi qulta asaxiixu laa yaxnadu idaa amkanahu itibaacuhu war ku dambaabi maayo hadday u suurtagal tahay inuu ka daba cararaayo aanu ka daba cararin dabeed wallahu aclam maxaa yeele qofkani nafdiisa ayuu ku dhaartay dee qof kale nafdiisa kumuu dhaaran qofka kale inaanu cararin kumuu dhaaranine isagu inuu dhammaystaabuu ku dhaartay buu leeyay way faaraqow haddaba ninkii dhaartay ayaa isagoo dhaartii xasuusan ayuu ninkii iskaga tegey aw waqafa xataa dahaba ama waa istaagay ilaa uu ninkii iska tegey wa kaanaa maashayn waa soconayeenoo isagunba istaagay kii kalena waa iska sii socday un aw abraahu ama waaban kaa dhaafay buui gebihiisiiba xaqii uu ku dhaaranayayba uu ka dhaafay aw ixtaala calaa kariimin ama mid kale uu ku wareegayba war kaa kale ka doona buuhi waa yahay buui uma faaraqahu markaasuu dabeedna ka tegey aw aflasa ama ninkiiba caydhahoo waar caantaynba ma haye buui maadaaba iba ogba maxaad qabsan midhba ma haya halayan kaaga dooni maynu iska lulanaawn fafaaraqahu wuxu uhi dee waaye bal ina kala kaxee liyusira dee bal laakiin soo shaqeeyo wax doon buu yidhi wuxuu u faaruqay bal ninkan caydhoobay eedan waxba haynin isagu wuxuu soo helo xaniifa intaasoo masalaba waa ku dambaabaya maxaa yeelay dee marka uu iskaga tegey iyo markuu istaagay isagoo soconaya dee faaruuqin caadi a la helo